dadkii oo fidsan bisha juun maanta waa lix iyo labaatan sanadkuna waa laba kun lix iyo toban warka waxaa stuudiyahan wadajir radio ee magaaladan atlanta si toosa idinkaga akhriyi doona anigoo ah cabdilcasiis siidi faahfaahin dheeriya ayaa ka soo baxaysa weerarkii maalinnimadii shalay magaalada muqdisho ay ku qaadeen maleeshiya ka tirsan xarakada shabaab wararka ka imaanaya degmada buurhakaba ee gobolka baay ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi ay ka dhaceen dagaalo aada u xoog badan sidaa oo kale ayaa wararkeena waxaa ka mid ah cabdiweli gaaska puntland oo soo dhaweeyey heshiiskii lagu gaaray magaaladaasi baydhabo sidoo kale ayaa wararkeena waxaa ka mid ah askari toogtay qoyskiisa dad ka tirsan isla mar ahaantaana baxsaday gobolkaasi gedana waxaa laga soo sheegayaa in xerada ciidamada ay ku lahaayeen halkaasi gaar ahaan magaalada baardheere uu weerar ka dhacay oo weerar lala beegsaday aanu ku horeyna ee sida uu ku soo waramayo wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxa ay dowladda federaalka maanta faahfaahin ka bixisay wixii dhacay maalinnimadii shalay kadib korkii xarakada shabaab maleeshiyaad ka tirsani ay weerar ku qaadeen hoteelka naase hablood ee magaalada muqdisho sidoo kalena dowladdu waxa ay sheegtay in allaha u naxariistee wasiiru dowlihii bii-ada halkaasi uu ku geeriyooday waa kan kaafi ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku geeriyootay tira intaasi ka badanna way ku dhaawacmeen kadib weerar ururka al-shabaab ay ka geysteen hoteelka naase hablood oo ku yaala magaalada muqdisho al-shabaab weerarkan waxa ay ku bilaabeen gaari ay ka soo buuxiyeen walxaha qarxa kaas oo lagu dhuftay ilinka hore ee hoteelka kadibna kooxaha hubaysan ayaa hoteelka gudaha u galay dad ka badan soddon ruux ayaa haatan waxaa lagu dabiibayaa isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho dowladdu waxay shaacisay in dadka dhintay oo ku jiray wasiiru dowlihii xafiiska ra-iisul wasaaraha ee arrimaha bay-ada burci maxamed xamsa afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda soomaaliya cabdikaamil macalin shukri oo maanta tegay hoteelka weerarka oo ka dhacay ayaa warbaahinta la hadlay waxa uuna yidhi waan taagannahay goobtii argixisada uga diibteen dhibaatada waxay ahayd xalay shalay caskarkii ayay ahayd xilligii ay galeen meesha qarax uga diibteen waad aragtaan waqtigooda meesha uu gaarsan yahay ilaa khasaaraha hadda uu sii kordhaayey xalay ilaa farsaa xilligii lasoo afjaray intan anaga markaas waxay ahayd koob iyo toban saddexaad waxaa laga soo saaray burburkan ilaa saddex qof oo kala laga soo saaray tirada waxay ka dhigaysa afar iyo toban saaka waxaa lagu sheegay sidoo kale in dad kale laga helay tirada ilaa haatan inta hadda aan ognahay waxay gaaraysaa ilaa lix iyo toban qof burburka khasaaraha ee soo gaaray hamsidana waad aragtaan ilaa iyo labaatan baabuur waaye burburka waxyaabuhu soo gaaray iyo wasigaad dhowaa oo dhan oo burburay waxaan rajaynayaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo inay sidan oo kaleeto waxaan ku dhahay ayaguna baktigooda uu banaanka u daadsanaan doono ummadda soomaaliyeedna shacabka soomaaliyeed ma ma ma aqbalaayo mana aqbali doono inuu waxaan ku dhahay waxaan ku dhahay inuu argagixisada inay cabsi geliyaan argagixisadu dhibaato ayay ku hayaan waa aragtaan hadda saddexdii meesha soo gashay meydadkoodii baktigooda meesha u yaallo waxaan rajaynaynaa insha allah hadduu ilaah yaraado in ay yaraadaan dhibaatooyinka noocaan oo kaleeta xukuumadda soomaaliya ayaa weerarkan si aada u cambaaraysay waxayna sheegtay ururka al-shabaab inay isugu mid yihiin dadka shacabka ah iyo weliba mas-uuliyiinta dowladda sidoo kale xukuumaddu waxay ka taasiyeysay geerida ku timid wasiiru dowlihii xafiiska ra-iisul wasaaraha burci maxamed xamsa burci maxamed xamse wuxuu ahaa aqoon-yahan aqoon gaara u leh arrimaha deegaanka iyo weliba bay-ada wuxuuna waxbarashadiisa ku soo qaatay dalka gudihiisa masar kuweyt iyo weliba maraykanka wuxuu ahaa aqoon-yahan darajada aqoonta ka gaaray b h d wuxuu sidoo kale ahaa nin ku hadlay luuqado badan sida ay sheegeen dadka oo muddada dheer la soo shaqeeyey allah u naxariistee wuxuu ka soo mid noqday barayaashii jaamacadda ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qaybteeda lafoole oo muddo dheer uu ka shaqaynayey sidoo kale wuxuu muddo toban iyo toddoba sano ka badan oo la shaqaynaya ururka jaamacadda carabta isagoo kala shaqaynayay dhinacyada waxbarashada deegaanka iyo weliba bay-ada allah u naxariistee burci maxamed xamsa wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee ka shaqeeya dastuurka kumeel gaarka ah ee haatan jira wuxuu ka mid ahaa baarlamaanka soomaaliya wakhti dheer sidoo kale wuxuu soo noqday wasiirka deegaanka iyo ilaalinta bay-ada wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo haatana uu ahaa wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ee arrimaha bay-ada iyo sidoo kale xubin ka tirsan baarlamaanka wuxuu ahaa shaksi afgaaban oo inta badan aanan hadlin wuxuu sidoo kale ahaa howlkar aqoon durugsan u leh shaqada uu qabanayo sida ay sheegeen dadka uu la shaqaynaya haatan maxamed kaafi shaqabuukareedi wadajir muqdisho allah ha u naxariisto xildhibaanka iyo weliba wasiiru dowlaha bii-ada burci ilaahayna jannadiisa firdowseeda allah ka waraabiyo ahalkii iyo asxaabtiisana samri iimaan allah ha ka siiyo ayaynu leenahay haddii aan nahay guud ahaan bahda wadajir radio dagaal ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu ka dhacay degmada buurhakaba ee gobolka baay dagaalkaasina waxaa isaga horyimid ciidamo kasoo jeeda koonfur galbeed iyo weliba kuwa xarakada shabaab ee iyaga weerarka soo qaaday sida uu ku soo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi aya wuxuu ka dhacay degmada buurhakaba ee gobolka baay wuxuuna u dhexeeyey dagaalyahano ka tirsan al-shabaab iyo weliba ciidanka dowladda dagaalka ayaa waxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac maxamed nuur cabdi oo ah guddoomiyaha degmada buurhakaba ee gobolka baay oo ka hadlay dagaalka ayaa waxa uu sheegay in dhinaca al-shabaab ay khasaare badan ay gaarsiiyeen waxa uuna yidhi maxamed nuur cabdi ayaa وكيف لما صعدت تعصيب بجانا مجرد بجانا دكتور وحاول ما كجري يا مول ما يشكر وسبعين ومول يشكر وسبعين إذا ما لك وقت كهذا والنظام الدنيا بروح كذا كم يجسيت وكفاي وآخر خالي مثل ما يسجل الدوار أكيد وحاول ما كجري دكتور كل من السنة تقوم إلى الخوار لتفكير وذلك كل يجسيت إذا خوفك البنية بروح كذا كذا haye dagaalka dagaal qararahay dhimasho iyo dhaawaca fara badan ba injeesin dagaalka sayidka mayba ilaahayna guulsuri makhrabeeyadi maskilateeri iyo gadiinaya rugaasha oo ku foqdan sidoo kale wuxuu sheegay dagaalkan inuu ka mid yahay dagaalo qorsheysan oo ka dhanaa ururka al-shabaab oo la doonayo in looga saaro deegaano dhowra oo ka tirsan degmada buurhakaba sidoo kalena waxa uu sheegay dagaaladan in ay sii wadi doonaan
wiilfayl iyo maraxaysa isula socotaan weerar kuwa lix ninka ee wax malaya inta un weerar laysa qaadayna ka guulaysadahayn ciidamada koonfur galbeedna weligiiyo awoodda dhacaytii garabkaana howa dhacaysa markayse weli walan oo dhadhiman waaye antuminka badan badan oo helo dhahay koonfur galbeedna iyadan iyo taageerahaysa waana la socona waana isla shaqeeyahay wallahi baaburku lugal ibanjari inagu koroorean inay sheegi miid miid badanna miidan koroore aku hamiya kali kami baru kalon dengan material aku sangat kecil iyo maayo hadii uu waktu niishimo lahay antuun kabada baan jeysada lahayn marka laga soo tago warkan ka soo baxay maamulka buuraha kaba ma jiro wax warow ka soo baxay dhanka al-shabaab oo ku aadan dagaaladan dhanka kale wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sheegaya in kooxo hubaysan caawa ee magaaladaasi gaalkacyo ku jireen xildhibaan ka tirsanaa golaha deegaanka ee magaalada gaalkacyo xildhibaanka la dila ayaa waxaa lagu magacaabi jiray allaha u naxariistee saciid xeyle xildhibaankan ayaa waxaa lagu dilay xaafadda garsoor oo ka mid ah xaafadaha magaalada gaalkacyo kooxaha dilka geysta ayaa goobta ka baxsaday dilka kadib xaafadda garsoor oo ka mid ah xaafadaha magaalada gaalkacyo ayaa ah xaafadda inta badan dilalka magaaladaasi gaalkacyo ay ka dhacaan ciidamo ka tirsan hay-adaha ammaanka ayaa gaaray goobta oo dilka ka dhacay waxayna haatan wadaan baaritaano magaalada gaalkacyo muddooyinka ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dilal qorsheysan oo loo geystay mas-uuliyiin ka tirsan puntland maxamed kaafi shaqabukareeyi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warkaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho halkaaad weli kala socotaana waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan wararka ka imaanaya magaalada muqdisho caawa ayaa waxa ay ku waramayaan in askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya salaada maqribka kadib uu dil iyo dhaawacba u geystay laba wiil oo isaga la dhashay iyo hooyadiis waxaana la sheegayaa in uu falkaasi uu ka dhacay xerada barakacayaasha ee ku taal agagaarka isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho dhanka kale askarigan ayaa la sheegay in ay dhanka kale arrinkan ayaa timid kadib kolkii sida la sheegay muran dhex maray askariga falka geystay iyo qoyskiisa sidoo kale askarigan ayaa markii uu falka geystay kadib waxa uu cisbitaalka ula cararay hooyadiisa iyo walaalkiisa la dhashay kuwaasi oo dhaawac ahaa markii uu geeyey cisbitaalka kadibna waxaa la sheegay in uu halkaasi isaga baxsaday wararka ka imaanaya degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa iyaguna waxa ay ku waramayaan in ciidamo ka tirsan amisom gaar ahaan kuwa dowladda kenya qarax lagula eegtay halkaasi qaraxan ayaa lagu soo waramayaa in uu ahaa miinooyin loogu aasay xerada gudaheeda ciidamada ay degan yihiin magaaladaasi baardheere ilaa ay hadda lama oga khasaaraha ka dhashay qaraxaasi ciidamada kenya loogu geystay gudaha xeradooda degmada baardheere ha yeeshee dadka goobjoogayaal dadka ahaa ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa lala eegtay xerada ay ku sugan yihiin ciidamada kenya uu geystay dhibaatooyin saraakiisha amisom ee ku sugan degmada baardheere ee gobolka gedo ayaan ilaa iyo haatan arrimahaasi ka waramin idaacadda lagu magacaabo radio daljir oo iyada ka howlgasha dhankaasi iyo puntland ayaa lagu soo waramayaa in maalintii afraad ay xiran tahay ayadoo taasina ka timid ismaandhaaf maamulka idaacadda iyo weliba madaxda maamulka puntland wararka ka imaanaya gobolkaasi galgaduud ayaa waxa ay ku waramayaan in maleeshiyada xarakada shabaab ee ku sugan deegaanadaasi ay hub iyo ciidanba kala wareegtay beelo halkaasi degan sida wararkaasi lagu sheegayo ayaa beelaha halkaasi degan lagu soo waramayaa in ay u aruuriyeen xarakada shabaab tiro hub ah iyo weliba ciidan ku dagaalgala tani ayaa waxay imaaneysaa xilli xarakada shabaab ay xaaladeeda am xaaladeeda ciidan iyo midda military intuba ay yihiin kuwa gabaabsi ah oo gaabis ah iyadoo dhanka kalena aada arkaysid howlgallo aad u ad adag in ay kula jirto dhanka ciidamada haddaba beeshaasi wareejisay hubka iyo weliba dhalinyarada odayaasheeda qaar ka mid oo hadlaya ayaa sidan yidhi anunkoo ah beesha wacse waan u mahadcelinaynaa walaalayaal saad aragtiin waxaan bilownay ay bilow ka yihiin hubkan aabbayiisiinoo hortayna yaalla hubkii aan ku ballan qaadnay beesha waceysle ee ku ballan qaadee boqolka qoray ah ee ku ballan qaaday deegaanka ceel hareeri uu bilow ka yahay haddaan nahay deegaanka waxa waaye degmada ceel dheer anukaa soo bilownay inta kalena wayna soo daba joogtaa bilow waaye kuma dhamaystirno saan hubkan waxaa loola diray bil ka hor ayaa loola diray wuxuu ahaa boqol qoray iyo boqol iyaar intaan ayaa bilow ka ah wixii kalena waa soo daba yaalin hubkan berigana hor yaala annagoo ah degmada ceeldheer kana kooban waceesle waxaan ku wareejinaynaa wilaayada gobolka ayaan ku wareejinaynaa intii kalena way soo daba taallaa
tallaabadan beesha ay ku wareejisay hubka iyo dhalinyarada ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay timid kadib kolkii xarakada shabaab ay duldhigtay beeshu in ay sidaa yeesho halka aada weli wararkan kala socotaan waa wadajir radio oo aada si toosa uga dhegaysanaysaan muujidan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kalena caalamka intiisa kale aad si toosa nooga dhegaysanaysaan fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah w w w dat wadajir radio dot com guud ahaan warar waxaanu idinka qabanay gudaha dalka soomaaliya oo intaa noogu eg